run ahaantii heshiiskaasi waxa uu tilmaamayaa rabitaanka labada dhinac waxaan ka wada waxaan ka wadaa dhalinyarada iyo aqoon-yahanka hogaaminaya dhaqdhaqaaqa baaqa isbedelka iyo xoriyadda iyo ciidamada qalabka sine ee xukunka kumeel gaarka usii haya rabitaanka ay rabaan inay wada shaqeeyaan oo ay marxaladda kalaguurka ah wada hogaamiyaan wada ahaan ayuu tilmaamayaa waxaa kaluu qeexayaa xukunka marxaladda kumeel gaarka ah hay-adihiisa kala gedisan sida ay u dhismayaan xilalkooda waxaa sii faahfaahinaya baaq kale oo la yidhahdo baaqa dastuuriga ah kaas ayaa markaa la geli doonaa wadahadallo dheer oo ku saabsan sidii isagana loogu gaadi lahaa safgarasho labada dhinac oo ay dhexdhexaadinayso dhexdhexaadinta ururka midooda africa iyo joogitaanka etoobiya ay joogto goobjooga ka tahay wadahadalada bal haddaan dib ugu laabano heshiiskaas saddexdiisa qodob ee ugu muhiimsan kan ugu horeeya aan soo qaadano waa muddada kumeel gaarka ah ee saddexda sano ah bal muddadaas iyo cidda waddanka maamulaysa iyo sida lagu wada shaqaynayo si kooban noogu sharax inkastoo heshiisku ballaaran yahay waa runta haarun heshiisku aada iyo aada buu u ballaaran yahay waayo arrin ku saabsan dowlad iyo dhismaheed waxa ugu muhiimsan waxa weeye jiritaanka uu jiro golo golo sare golahaas sare ee qaranka ayaa waxa uu yahay hay-adda ugu sarreysa ee xukunka ee dalka marxaladan waxaa ku xiga golaha wasiirada oo noqonaya dhammaantii ka kooban dad shicib ah oo aan ahayn ciidamada marka laga reebo laba mansab labadaas oo ah wasaaradda difaaca iyo wasaaradda arrimaha gudaha oo labadaas ay u reeban yihiin ciidamada qalabka sida iyo hay-adaha kale sida booliska marka waxaa kaloo dib loo dhigay maadaama doob badan oo xukun qaybsigeeda ku saabsan aan weli la dhamaystirin golaha shacabka ee kumeel gaadka ah golahaasi maaha golo lasoo doortay balse waa gole laga wado inuu noqdo mid matala qaybaha kala gedisan ee bulshada itijaahyada ama aragtiyada siyaasadeed ee kala gedisan ee dalka ka jirta marxaladan marxaladan kala guurka ah siiba iyadoo ay kaalin weyn ku yeelan karaan dhalinyarada iyo haweenka maadaama door ballaadhan ay ku lahaayeen dhaqdhaqaaqa dimuqraadiyadeynta dalkan suudaan marka golaha shacabkaa waxay ahayd sida asalka in lagu soo dhiso saddex bilood hadda imisaa laga dhigay saddexdaas bilood ayaa ayaa la sugaya laakiin taas micnaheedu maaha si saddex bilood wax ka hor lagu heshiiyo ma dhismayo ma aha waa dhismi karaa balse waxaa dib loogu dhigay maadaama saamiyada la kala leeyahay maadaama xukun qaybsi arrintu isugu soo ururayso kuwaas oo aan lagu heshiin awgeed baa dib loo loogu dhigay waa garta qodob muhiima waxa weeyaan heshiis waa la gaaraa laakiin dhinacyada heshiiska gelaya dadkan mudaaharaadaya banaanbaxayay ee la baxay maxaan ku yidhaahdaa dhaqdhaqaaqa xorriyadda iyo isbeddelka iyo golaha kumeel gaarka ee milatariga su-aashu waxay tahay daacad ma ka yihiin heshiiskan hadday ka yihiin maxaa tusaalowa maadaama aan dhexdhexaadiya ahay arrintaas kama fahloon karo laakiin waxaan dhihi karaa shakigii faraha badnaa ee ay kala qabeen labada dhinac waa uu soo gabaabsiinayaa si wanaagsan ayaa hadda u wada shaqeeyaan waxaanan u rajeyneynaa inay sidaas kusii wadaan waayo suudaan iyo shacabkeedu wuxuu u baahan yahay dowlad madani ah oo horey u dhisanta lixdan iyo shan bilyan oo dollar dayndan ayaa waddankan lagu leeyahay saddex bilyan oo bangiga dawliga ah uu ku leeyahay oo qura waxa ay waxa ay u u faruurya xidhan tahay lacago suudaan aanay bixinin oo ah marka deynta la qaato deynta waxaa la bixiyaa adeeg deyneed deegaas deyneedna waa lagu leeyahay markaasi culayskaas oo dhan dalka looga kor qaado oo weliba waxa ay suudaan ku jirtaa dowladaha taageera argagixisada lister oo la yidhaahdo oo dowladda maraykanka xaggeeda ku qoran taas sidii looga tiri lahaan howl dheer oo diblomaasiyadeed iyo dowladnimo ayay u baahan tahay waa gartay waxaa jira xubno door ka qaadan kara siyaasadda suudaan laakiin waddanka aan ku sugnayn iyaga maxaa laga yeelayaa maxay yihiin dadkaas aan waddanka ku sugnayn ee aan iman karin nooga waran iyaga iyo sidaad ka yeelaysaan waxa waxaa habboon annagu waxaan kula talinaynaa xukuumadda hadda jirta ee ciidamada ah iyo dhaqdhaqaaqa isbeddelka iyo iyo xornimada baarka ay dhalinyaradaas ku midoobeen labada dhinacba waxaanu ku boorinaynaa in dadka dibadaha jira ee kasoo tirsanaa dhaqdhaqaaqyada hubeysan ee xukunkii hore kasoo horjeeday iyo dadka siyaasad ahaan loo fogeeyey ee madaniyiinta ah ama dadka shicibka ah aqoonyahan badan baa ku jira marka dadkaas ma iman karaan dalka si ay dadkaas usoo galaan waa inuu jiro asis guud oo loo fidiyo oo lagu lagu baaqo baaqaas diyaarintiisa ayaanu ku dhiirigelinaynaa waxaanu rajeynayaa qayb kamida taasu inay hadda suuro gashay waayo sharci saabo ay ku galeen kooxaha weysan iyo dhalinyarada isbedelka iyo xorriyadda oo addis ababa ay iyagu goonidooda ugu yeesheen shirkaas waxaa ka soo baxay midho waxtar u leh wadahadalada mustaqbalka waxaana dhowaan labada dhinac iyagoo wadajira ay tegeen koonfurta suudaan oo ay jubbo kula soo hadleen kooxaha odeysan sida maalinka xasaar oo kale waxaana rajeynayaa in hadda la fidin doono cafiskii maadaama lagu dhawaaqay arrintaas haddana dadka xidhxidhan iyagana siyaasadda u xidhan la sii daayo wadooyinka in loo furo si gargaarka aadamiga ah looga gaadho dadka tabaaysan ee gobolada daarfuur weliga niilka ah ee madow ayaa lagu tilmaamaa bugmail iyo meelo kale oo ay qalalaansho ka jiri jireen intaba waayo su-aashai ugu dambaysa bal maadaama aad u dhexdhexaadiye aada ahayd heshiiskan muhiimadda heshiiskan iyo hawshaad ka martay wax yar sharax haddaaa inaan arrin shaksiga ka hadlo taas waxaan u daysan doonaa wixii aan ka qori doono mustaqbalka marxaladan suudaan iyo kaalintii aan ku lahaa laakiin waxaan aaminsanahay inay ahayd marxalad taariikh leh deegaanka aan kasoo jeedo iyo dalka ethoobiana sharaf weyn u leh